waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa war ka soo saartay go-aanka ee maxkamadda cadaaladda dunida ee i c j ay dib ugu dhigtay dhegaysiga kiiska badda ee ka dhexeeya soomaaliya iyo kenya ka oo ay maxkamaddu u iclaamisay in uu bilowdo shan iyo tobanka bisha maarso ee sannadda soo aadan ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalk soomaaliya mahdi maxamed guuleed oo ka hadlay go-aankaasi ka soo baxay maxkamadda i c j ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay mar weliba doonaysay in dacwadda la dhegaysto xilligii loo qorsheeyey ee ahayd horaanta bisha soo socota ee juun balse haatan ay dowladdu ku khasban tahay inay u hoggaansanto amarka dib loogu dhigay dhegaysiga kiiska ee ka soo baxay maxkamadda caalamiga ahi ra-iisul wasaare xigeenka waxa uu sheegay in dowladda kenya ay dalbatay in saddex iyo labaatanka bishii abriil in maxkamadda dhegaysigeeda dib loo dhigo muddo aan la cayimin laakiin dowladda soomaaliya ay arrintaasi ku diiday oo ay ku adkaysatay in maxkamadda xilligeedii la dhegaysto
waxaan rabaa inaan idinla wadaago saddexlabaatankii abril ee sanadkan dowladda kenya waxay geysay dacwad ay ku doodeyso in dacwadda badda dib loo dhigo muddo aan xadidnayn sida af ingriisiga ay ku yidhaahdeen indefinite period dacwadda gebigeedaba muddo dheer oo aan xadidnayn oo aan cayinayn dib loo dhigo arrintaa aad ayaanu uga hor nimid qoraal adag oo dood culus xambaarsan oo ku fadhiya sharciyadda caalamiga ah ayaanu u gudbinay maxkamadda cadaaladda adduunka kowdii mey isla sanadkan oo aanu ku diidanahay kuna doodayno in maadaama laba goor oo hore dib loo dhigay dacwaddaas dhegaysigeeda in aan la dhaafinin laguna dhagaysto bisha juun sideedeeda ilaa labiyo tobankii kenya mar labaad iyadoo aan cidnaba aynan weydiisan ayay afartii mey ee sanadkan kasoo jawaabtay doodii adkayd ee soomaaliya oo aanu ku diidanayn dubudhigka dacwaddaas soomaaliya waxay mar labaad fursad u heshay in ay ku celiso dood culus oo ay maxkamadda cadaaladda adduunka ka codsanayso toddobadii mey ee sanadkan in aan dib loo dhigin wakhtigeediina la dhagaysto looyarada iyo dhinacyaduna iyagoo guryahooda kale jooga daliilkooda jooga goobahooda jooga maxkamaddu ay online ama video conference ay ku dhagaysato ra-iisul wasaare ku-xigeenka ayaa caddeeyey in doodda kenya ay ku salaysnayd saamaynta cudurka safarka ah ee covid sagaal iyo toban iyo inaysan wax dhaqaalaha u heli karin qaranadeedii laakiin doodda soomaaliya ay ahayd in doodda si cadaalad ah loo dhagaysto oo aan xilligeedii la dhaafinin doodda kenya waxay xambaarsanayd in cudurkan dunida aafeeyey uu iyaga iyo looyaradoodii kala xidhay dalkuna ku jiro bando oo aanay suurtagal u ahayn inay looyaradoodii arkaan laba iyo in dhaqaalahoodii uu saameeyey oo ayna u haynin dhaqaalo ay looyarada ku kiraystaan annaga doodadeedu waxay ahayd hal cadhaysana geed ay ku xoqotamo weydo cadaaladda oo dib loo dhigaa waa cadaaladii oo la waayey in si nabad ah oo cadaalad ku dhisan doodaa garmaqalkeeda loo dhagaysto soomaaliyana iyo shacbinaha soomaaliyeedna ay cadaalad helaan waxaanu ku adkaysanay inaan sideedda juun dib loo dhiga dhigin wakhtigeediina maxkamaddu habka video conferenska ay ku dhagaysato waayo maxkamaddu waxaay soo saartay inkastoo ay ku cusub tahay nidaamkani in dacwadaha ay mabaqli doonto wixii koob iyo soddonka mey ka dambeeya ay online ku dhagaysan doonto sida ay u kala culus yihiin iyo sida ay u kala fudud yihiin iyadoo qiimeynaysa maxkamadda awooddaasna iyadoo iskale mahdi maxamed guuleed qadar ayaa ugu dambayntii sheegay in maxkamaddu ay soo saartay go-aan cusub oo ay dib ugu dhigayso dhegaysiga dacwadda ilaa iyo bartamaha bisha maaj ee sannadda dambe sidoo kalena ay maxkamaddu go'aamisay in dhegaysiga dacwadda uu noqon doono mid afka ku salaysan oo aanay jiri doonin caddaymo qoraal ah kuwa oo maxkamaddu lala tegi doono maadaama labada dowladood ay horay u geeyeen caddaymaha ay dacwadahoodii saldhigga uga dhigayeen waxay maxkamaddu soo saartay go-aan ah in ilaa shan iyo tobanka maarj sanadka laba kun iyo koob iyo labaatan dhegaysiga dacwadda u dhexeeya dowladda soomaaliya iyo dowladda kenya dib loo dhigay lana dhegaysan doono shan iyo tobanka maarj laba kun koob iyo labaatan toddobiyo tobanka maarj iyo sideed iyo tobanka maarj iyo sagaal iyo tobanka maarj muddada afarta cisho ah oo laba cishona ay soomaaliya leedahay laba cishona kenya leedahay maxkamaddu waxay ku sababaysay xaaladda keyrul caadiga ah ee ka dhalatay sida ay qoraalkeeda ku tidhi covid nineteen cudurkaa dilaaga adduunyadii kala wada xidhay oo xaalad gaar ah oo aan lagu xisaabtamin ah awgeed inay maxkamaddu dib u dhigtay muddadaas sagaalka bilood meelaha ku qiyaasan oo ka bilaabmaysa ku eg in la dhegaysto march maxkamaddu waxay ku celisay in dooda keliya la dhegaysanaya ay tahay mid afeed oo aan la aqbali doonin dokumentiyo iyo qoraallo cusub oo aan awal lasoo gudbinin mar kale oo hadda maxkamadda dib loogu gudbiyo waayo dooda qoraalka horaa dhinacyada looga dhegaystay horay u dhammaatay wixii ka dambeeyaana waa go-aanka kama dambaysta ah ee maxkamadda cadaaladda adduunka si kastaba tiro dhowr jeer oo hore ayaa dib loo dhigay dhegaysiga kiiskan u dhexeeya soomaaliya iyo sidoo kale dalka kenya kadib codsiyo maxkamaddu ay horgeeyeen dowladda dalka kenya balse iminka waxaa lagu caddeeyey qoraalka i c j in saamaynta xanuunkan coronavirus uu qayb ka yahay go-aanka dib u dhigista oo ay dowladda soomaaliya iyadu sheegtay inay mar weliba u hoggaansamayso go-aanka maxkamadda ka soo baxa cabdiraxfiid cabdisamad idaacadda s b s muqdisho
like aas la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sb s soomaali